إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada baardheere isla gobolka gedo in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa dhimasho dhaawac ku noqday kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduudo ee hoostagta degmada ceelqaalow maleeshiyaad hubaysan ayaa nin xoolo dhaqato ah ku dilay halka ay iska galaan dhulka soomaali galbeed oo ay itoobiya gumaysato iyo gobolka mudug wiil soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa aragtiyo ka dhibtay khilaafka ka dhex jira xasan sheekh iyo axmed madoobe ciidamo kala taabacsan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka maamulkaas ayaa isku horfadhiya qeybo ka mid ah magaalada kismaayo dowladda finland ayaa sheegtay inay joojisay lacagihii ay siin jirtay dowladda federaalka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo warkan iyo war kale oo ku aadan dagaal culus oo lagu qaaday ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo wararkaasi waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada mujaahidiintu waxay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan ay ku bartilmaameysadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa ka garab dagaalama ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii aynu ku horreyno howlgal saaki ka dhacay gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay meel magaalada waajid ee gobolkaasi u jirto laba kilomitir ku dileen nin lagu magacaabo isxaaq sankar oo ka mid ah askarta ku sugan magaalada waajid ee gobolka bakool dhanka gobolka gado xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada barxow ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolkaasi isla gado waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen garoonka magaalada baardheere halkaas oo yeestaan ciidamada xabashida etoobiya qoriga arbi jiga ayaana haleelay dhismahay xeradani ka waardiyeysan jireen iyadoon uu halkaas soo gaaray burbur baxsan dhanka gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax aada u culus la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa buundada liiqliiqato ee magaalada beledweyne wax faahfaahin ahna lagama helin ilaa iyo iminka wixii ka soo korana dib ayaan ka soo gudbin doonaa inshaa allah aan ku soo gabagabino dhanka gobolka mandheera waxaa faahfaahin dheeriyaa laga helayaa weerar dabagalla oo shalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayey deegaanka wargaduud oo hees togta degmada ceelqalow waxayna dagaalkaasi ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen sideed askar oo ka mid ahaa ciidamadii la kulmay weerarka halkii ay dhaawacmeen toban kale iyadoona ay goobta ku basbeediyeen ciidamada mujaahidiinta gaari kooyal lah oo qoriga dhishii ka hasaaran yahay maleeshiyaad hubaysan ayaa nin xoolo dhaqato ah ku dilay halka ay iska galaan dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato iyo gobolka mudug warkani mubaarag cumar ayaa soo jeedinaya wararka laga helayo halka ay iska galaan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato iyo gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshii hubaysan ay halkaasi ku dileen nin xoolo dhaqato ah dilka ninka la dilay ayaa yimid kadib markii uu marun soo kala dhex galay isagiiyo maleeshiyaadka hubaysan waxaana intaasi kadib dableyda horey usii qaateen xoolihuu u lahaa ninka ay dileen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dableyda dilka geystay ee goobta isaga baxsadeen waxaa muddooyinkii dambe gobolka mudug kusii xoogaysanayey dilalka ceenkan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa balse wararka qaar ayaa sheegaya in loo dilay aano qabiil kuwaasoo inta badan ka dhaca meelaha ay dowladda federaalka maamusho iyadoona mararka qaar dhacda inay hub isugu dhiibto beelaha walaalaha ee wadadega gobolkan wiil soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan wiil soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda dilkan ayaa habeen hore ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda waxaana geystay kooxo burcad ah ninka la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi cali maxamed waxaana beegsaday burcad xubaysan xilli uu kasoo baxayay gurigiisa iyagoona hore ugu sii qaatay moobeelka iyo agab kale waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalka uganda waxaana meydkiisa la dhigay isbitaal ku yaala dalka uganda booliska dalkaas ayaa sheegay inay baarayaan kiiskiisa ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin booliska dalkaasi muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka iyo qaaradda afrika ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan oo ay ka mid tahay dilka loo geystay wiilka soomaaliyeed ee ku noolaa dalka uganda qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa aragtiyo ka dhibtay khilaafka ka dhex jira xasan sheekh iyo axmed madoobe warkani waxaa inoo diyaariyey maxamed muudey shacabka soomaaliyeed ayaa hadal haya khilaafka ka dhex jira hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland xasan sheekh iyo axmed madoobe dadweynuhu waxaay qaarkood sheegeen in khilaafkani uu ku salaysan yahay sadbursi iyo waxyaabo aan maslaxad ugu jirin dadka soomaaliyeed a jabuutiyaa ku aadiyeysa marka khilaafkoodu khilaaf laga dhex shaqeeyo weeye inaan soomaaliya wax la dhaho gebigeedaba la helin a ummaddaas kasta dowladahaas mid walba dantooda midka kale uu ka shaqeeyo waxaan arkaya hadda waa nimanku waa ka tacab gaalo waaye dad soomaaliyo xataa oo muslim ahayn wadaniina maahan waa dad dad u abuuran waaye markay rabitaanka gaaladu isdiidaan ayaguna waa isdiidayaan markay gaaladu isku keensadaanna waa isku imaanayaan marka dadka annagu waxaan unaqaana haddaan soomaaliya jaamac iyo muuse iyo faarax magacyo muslimaa unaqaanaa reer hebela unaqaana masa ahano waa dad u shaqeeya oo ku wax soo barteen dad ajunabiyo soomaaliya cadow ku ilaa adduunka inta ku soo jiray marka waa saas waaye waa dad oo maarata dad meesha keensado iska qowsar gaaleed baa dad soomaalidu tiraahda waaye wax noocaasaan u arkaa aniga nimankii shaqada usoo dirsaday axali kara cid kaloo soomaali isbatoore etoobiyaan hadduu yimaado waa xali kara laakiin soomaaliya oo dhan hadda isku timaado ma xali karto waayo waa dad dad qufusheen furiin ay ay qaateen waaye waa kaasaa axmed madoobe iyo xasan sheikh ayaa isku khilaafay doorashada magaalada kismaayo xasan sheekh ayaa doonayey qof ay saaxiibo yihiin in uu ku soo baxo axmed madoobe ayaa garab weyn ka helayaa dowladda kenya maadaama ay magaalada kismaayo iyada qabsatay maamulkana iyadu dhistay halka xasan sheekh uu dorad safiirka ingiriiska ee soomaaliya uu u gudbiyey dacwad ka dhan ah axmed madoobe ciidamo kala taabacsan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka maamulkaas ayaa isku horfadhiya qayba ka mid ah magaalada kismaayo tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa eegaya sakariyo cumar iyadoo xiisadda ka taagan magaalada kismaayo ay marba marka ka dambeyso cirka isku sii shareerayso ayaa waxaa lasoo warinayaa in hadda magaalada kismaayo ay isku horfadhiyaan askar kala taabacsan maamulka jubbaland iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxnimo ee maamulkaasi askartan ayaa waxay isku horfadhiyaan xaafadda farjanna oo ka mid ah magaalada kismaayo iyadoona saacad weliba la filan karo inuu halkaasi ka qarxo dagaal ka dhexeeyo dhinacyadan iska soo horjeeda waxaana arrintan ay timid kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka axmed madoobe ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoona wararka qaarkood ay intaasi ku darayaan in ciidamada maamulka jubbaland ay hareereeyeen fariisimo ay ku sugan yihiin askarta taabacsan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi islamarkaana uu amar ku bixiyey in la kala diro lana burburiyo fariisimaha siyaasiyiinta mucaaradka ay ka samaysteen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee kala taabacsan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo musharaxiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa waxa ay sare u sii qaadayaan xiisadaha khilaaf ee ka dhex aloosan maamulka jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada kismaayo iyadoona saacad weliba la filan karo inuu dagaal ka dhex qarxo xubnahan maadaama ay kala wataan askar diyaar u ah inay u dagaalamaan ahdaafta labada dhinac kuwaas oo mid kasta ujeeddadiisu ay tahay sidii uu ugu fadhiisan lahaa kursiga hoggaanka maamulka la baxay jubbaland warkani wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntii dowladda puntland ayaa sheegtay inay joojisay lacagihii ay siin jirtay dowladda federaalka waxaa ka warramaya warkani farxaan cali war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda fiinland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba ay jareen lacagihii ay siin jireen dowladda federaalka iyagoona u sababeeyey inay ka dhaga adeegeen qaabilaadda tahriibayaasha soomaalida ee ku nool dalkeeda fiinland ayaa ku nuuxnuuxsatay inaysan jiri doonin mashaariic dambe oo ay ka fuliyaan soomaaliya ilaa ay dowladda federaalka aqbalayso dalabka ay u soo jeediyeen lacago u dhexeeya siddeed ilaa sagaal milyan oo yuuro ayay dowladda fiinland sheegtay in sanadkii ay siin jirtay dowladda federaalka tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo xasan sheekh uu dhowaan jarmarka ka aqbalay inuu dib u soo celiyo soomaalida ku nool dalkaasi waxaa oggolaanshiyahaasi ku dhaliilay soomaali badan ayagoona xasan sheekh ku eedeeyey in kuwa soomaaliya ka maqan uu wax u qabta iska daa'e uu dhulboob ku hayo kuwa jooga waddanka dowladda federaalka ayaa ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin hadalkan ka soo baxay dowladda fiinland warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa